عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السجود القرآني qur-aanka sujuuddiisa kitaabkeedii weeye oo waa sujuuddii tilaawada weeyaan bal markaa dee amaakinteedii oo dhan laynooma wada tirinayo taas kutubta fiqiga iyo kutubtan qur-aanka aadaabtiisiiy umuuraha kaba hadasha ayaa mawaadicdu ay ku wada tirsan tahay aimadana kolley xagga tirada dee malaa toban way isku waafaqsan yahin wixii tobankaa dheer ayaa khilaafkoodu yahay kuwa koob iyo toban ka dhiga iyo kuwa afar iyo toban ka dhiga iyo kuwa shan iyo toban kaba dhiga kolley tiradna waxay soo baxaysaa uun waa suuratulxaj teeda labaad culimmada qaarkood ma tiriyaan kuwana way tiriyaan suuradahan mufasalka la idhaaho waa saddex usbaa ku jira suuratunajmi iyo idasamaanshaqati iyo iqra madhabaha qaarkood sujuud kama dhigaan ee salafkiina bacdigood waa qowlkoodoo inay sujuudba leedahay ay dee madhabaha qaarna saddexdaba way tiriyaan oo kale iyadna saad baa timaado saad dee iyaguna barhkood baa sujuudahan kuba tiriya kuwana iyada waxay kaba dhigaan dee nebi shukrigii iyo sujuuddii inay tahay bal matalan bal lafdiga kuba yimidna dee inuu rukuucay baa meesha kuba timi sujuud ha laguma fasiro markaa kuma kuma tiriyaan sujuudahan oo halkaas bay tiradan ay isku khilaafsan yihiin meelahaasay kaba soo baxaysaaye bal haddaba sujuuddii adigu umuurihii iyo wixii kuba tacalluqsanaa baabu maa jaa fii sujuudi اlqur'aani wa sunnatiha adakani baabu bayaani maa kii baabkii caddayntii weeye jaa yimi fii sujuudi اlqur'aani qur'aanka sujuuddiisa kuba yimi iyo wa sunnatihaa ay sunnati sujuudi tilaawati waye waa tilaawada sujuuddeeda sunnaheeda iyo axkaamaheedii ruwaadda bukhaari barhkoodna wa sunnatihii baa halkan kuba sugnaa oo lafdiga sujuud damiirka loo celiyo iyo sujuudda qur-aanka bal wixii kuba yime ku soo arooriyo sunnihiisa iyo dee bal habka loolaba iman iyo wixii kuba tacalluqsan taas buu baabkeedii yahay bal kolleyna waa ta aan khilaafka culimmada iyo waxay kuba ijmaacsan yihiin oo tobana aan soo sheegnay iyo inta siyaadada ah waxa weeyaan iyo bal aqwaalahooda iyo umuuraha meelaha xagga tirinteeda ay ku kala duwan yihiinba culimmada qaarkood baa waxay kuba tagaan sujuudda in laba jidaynayo lafdi kastoo qur-aanka yimi oo ay kuba sugan tahay ama sujuud la ysfaray ama in layskuba boorinayo ama ammaan la ammaanayo kii sameeyey ama isagu dee siyaaqaasi ku yimi siyaaq ammaaneed siyaaq madxi taasna tiradu waabay kaba badnaan kartaa intan way kaba badnaan kartaaye laakiin dee amaakintu waa afar iyo toban ama shan iyo toban barhkoodna kow iyo toban ay idhahaan samaarikiyadiyo aanay mufasal oo dhanba aanay tirin wuxuu uhi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna moxamed bnu bashaari qaala xadaثna gundarun qaala xadaثna shucbatu can abi isxaaqa qaala anahu qaal abi isxaaq samiici ayaa wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay alswada aswad ibnu yaziid ayaan maqlay can cabdillaahi xaala kownihi raawiyan can cabdillaahi isagoo cabdillaahi bni mascuud kaba warinaya radia allahu canh qaala anahu qaal cabdullaahi bnu mascuud inuu yidhi qara'a annabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu aqriyey annajma suuratu najmi ayuu aqriyey bimakata maka isagoo ku sugan fasajada fiiha waxa sujuuday oo dee waa sujuudda markii rasuulka ilaahay aqriyey mee fasajada wuu sujuuday oo rasuulka ilaahay weeye salawaatullaahi wasalaamu caleyh fiiha ee dee waa markii uu suuraddaa dhammeeyey waa dhammaadkeeda ayay sujuuddu kuba sugantay ayuu sujuuday fiiha bihaana kollay malaa ruwaadda qaarkood waana isla midoo ba'da darfiya wasajada way sujuudeenoo man macahu dadkii la joogay oo dhammina way sujuudeen hayra shaykhi nin odaya uun mooyaane ninkaasoo akhada qaaday kafan waa sacab iyo kaf min xasan quruuru xaw turaabin dee masjidkii ama kollay kacbada hareerteedii baa la joogay waa halkii la joogay dhulkuna dee muballad ama balaad iyo sibidh iyo waxba ma lahayn ciddii bal markaa meeshii uu kuba fadhiyey buu kaf ama sidaa sacabka ugu soo qaaday fa rafacahu wuu kor yeelay ilaa jabhati wejigiisii buu sare ugu soo qaaday wa qaala wuxuu yidhi isagoo iska fadhiya isagoon foorarsan wejigii intuu saa kafkii sare ugu soo qaadu wejigiisii saaray auhi yakfiinii haadaa intana aniga igu filan oo sujuud ahaan ama iguba filan dadkii kalese way sujuudeen fa ra'aytuhu waan arkay buu yidhi ibnu mascuud baa leh bacda daalika waa waqtigaa dabadeed dee makaa la joogaa waa markii hijradii dabadeed weeye qutila iyadoo la dilay kaafiran xaliya soo gaala oo ninkii saa sameeyey ilaahay ma waafajin inuu soo islaamo markay dad amhaashiisa ay islaameenba bal gaalnimaa laguba dilay oo dee waxa weeyaan waa dadkii quraysheed ee beder laguba dilay baa magaca ay soo naqliyaan uu kaba mid ahaaye waxaan arkay isagoo gaala iyadoo la dilay baan arkay riwaayadka qaarkood waxaa kuba yimi ninkan xagga tasmiyadiisa inuu ahaaba umayat bnu khalaf kollayna waa suuratu najmi iyo tafsiirkeediya buu kuba soo celin doonaa wax dhacay umayat bnu khalaf inuu ahaa umayat bnu khalafna beder baa lagu dilay waa safan ibnu umaye iyo aabahood waana ninkii dhibi jirayba bilaal u dhibi jiray islaamnimadkii uu islaamay markii dambena bilaal iyo majmuuco kale gacantooda iyagii kuba dhintay ee lagu dilayba gacantoodii oo bilaalna markaas ilaahay subxaana wa tacaala dee taas harigiis uu saa kuba siiyey bal taas barhkoodna rag kale ay magacaabaabe calaa kulli xaalin wuxuu ahaa dee ninkaas maalintaa aan sujuudineen dadkii waafaqini wuxuu noqdayba dee kolley markaa horeba dadkii fadhiyey mala aayad sujuudeed oo markii ugu horreeyey rasuulkii ilaahay dee qur-aankuna haybadii iyo ayuu lahaaba iyagoon islaamin baa dhici karta haybadii qur-aanka iyo jalaaladan kalaamka ilaahay leeyahay iyagoo garanayay ficlan inuu rasuulka ilaahay run sheegaya cinaadun u diidanaa ayay wada sujuudeen wixii joogay markaa ninkan baa ka hadhay oo ninkiina waa kaa isagoo gaalnima ayaa laguba dilay bal imanka ta iyada inooguba sugan oo halkan xadiidka inooguba sugan tasmiyadiisa ninkaas baan kuba daysanaynaa xadiidkana waa inoo soo celcelin doonaa rasuulka ilaahay suuraddan suuratu najmi oo mufasal kaba mida waa sujuuday markaa mufasalna waa xujuraad waxa ka hooseeya mufasal lagu magacaabaa ilaa qur-aanka dhammaadkiisa eh dee iyadoo laba kalena ay kuba sugan yihiin inoo dambaysana rasuulka ilaahayda samaanshoqadna isagoo horena inuu soo maray xadiid abu hurayre ay noona dambaysay inuu kuba sujuuday bal in la sujuudayo oo ciddii lahayd halkan laguma sujuudayo xujadooda ha kaba dhigeenba camal madiina taasoon iyadana aanay iskuba raacsanayn camalka madiina gaar ahaan sidiisa dee daliil iyo xujo ma noqonaye maka halkan sunnii rasuulka ilaahay baaba ta allah salawaatullaahi wasalaamu calayh bal waxa weeye taas baa xadiidka iyada inooguma suganoo inay halkaa sujuudi xaggan marka la eego arrintan dee nimankan kaba dhacday rawaadka qaarkood baa kuba yimi markaa rasuulka ilaahay lasoo diray ee uu islaamka uguba yeedhay iyagoo sidqigiisa iyo umuuraha dee garanaya iyo ammaanadiisa inuu run sheegayana garanayo odayaashoodii waaweynaa ee sanaadiidahana ay daif mala dee waqti xagaa iyo waxba hedo daif ay jireenba ayaa in badanoo reer maka ka midii islaamnimadkii ay daahirsadeen markay weliid ibnu muqiire iyo abujahl iyo dad sidaasi oo daa'if ku maqna ay soo noqdeenna dee bal adugu waxa weeye iyagiibaa dee ku xambaaray inay waxay ay daahirsadeen kaba tagaanba oo bal maalan taasna riwaayaba tima waxaa dhici karta xaaladu inay taaba ahayd iyo mee qur-aankan haybadiisii iyo rawcadiisii ayaabay isxejin kari waayeenoo ciddii la joogtay rasuulkii ilaahay oo dhammiba ay sujuudeen taasba oo bal kollayna wax kalena waa inoo yar dambeeya kalaam kale ah tafsiir kuba dambeeya qiso ay halkan soo naqliyaan oo yidhaahaan waxbay maqleen kale oon dee intaasba ahaynoo qur-aankii dhaafsanoo shaydaan dhawaaqiyaho si wax laba ammaaniyo toodii oo taas baa keentay eh bal umuuraha waa qisadan qaraaniiqa la yidhaaha ee laakiin taasi tafsiir bay kuba iman doontaa iyo adigu taas bal ma jirtaa mise ma jirtana halkaasunbaaba kalaamkeedu yahay barkood baa kaba dhiga sujuuddan maalintaa la maqlay inay sujuudeen in dadkii muslimiinta ee xabasho joogo koobnaabo mararkaasun tegey ay maqleen way islaameenoo saas ba ay u soo noqdeen markii hore hijiradii hore in laguma raagin way kaba dhigaane bal waxa weeye rasuulka ilaahay sujuudda suuradda intuu aqriyay buu sujuuday dadkiina way la sujuudeen xadiidkana wuu inoo soo celin doonaa iyo waxyaalo kale baabu sajdati tanziilu asajda wuxuu u baabaysan yahay waa suuradda aliflaamiim tanziil sajdana laba yidhaaho waa tan sujuudi kuba sugane bal sujuuddii laba sujuudayay iyadana taas ama sujuudda halkaas kuba sugan taas buu baabkeedii yahay xadaثna mxamed bn yuusufa qaala xadaثna sufyaanu can sacd bni ibrahima can cabdالraxmaan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala anahu qaal xadiidkayn markan abwaabtii jumucada ku soo jirnay baynu soo maray halkaas baanu xaafid bnu xajariyana uu kuba soo sharxay xadiidka waana xadiidkii marka bal subaxda jumcada qur-aankii la aqriyay aan kuba soo maro rasuulka ilaahay inuu labada suuradood aqriyi jiray halkaas sanadkuna intiisa damboo dhammina halkaasun baynu kuba soo maray cabdiraxmaankan imika sacdi ibnu ibraahim kaba dambeeya abu hureyrena kasii warinayana halkaa waxaa inoogu sugnaa matiga cabdiraxmaan ibnu hurmus inuu yahay waa acraj halkaasuu matiga inooguba sugnaayo waa xadiid aynu soo maray wuxuu yihi markaa qaala waxaa odhanaya abu hurayra kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu a yaqra' mid aqriya fi ljumucati waa maalinta jumcaha fii salaati alfajri salaada subaxee maalinta jumcaha aliflaamiim tanziilu asajdata tanziil waa xikaayo lafdigii baan ka xikaayoynaa waa suu ahaa ama iyada halkan dee waxa weeyaan waaba dee iskabasan hore usoo marray aniga walow asajdatu ii taallo waan iska xarakaysannaha ciraabtii daahirka ahaydoo waa sajduu aqriyayay ama tanziilu waa xikaayo ee lafdigeedii suu ahaa ee qur-aanka tilaawadna ahaydun baan ugu dhawaaqaynaaye inagoon xarako kaloo icraabi keenayso ama siyaaqu keenayo eegin ee suuraddaas buu aqriyi jiray iyo wahal ataa cala alinsaan ayuu aqriyi jiray xadiidka waynu soo maray waxaana uu halkan sharaxa ibnu badaal kaba soo noqonaya culimmadu inay isku waafaqsayn ama kuba ijmaacsan yihiin in la sujuudayo horta oo khaasatan ruuxii qur-aan aqriyayay suuradan hadduu aqriyo in la sujuudayo allahuma khilaafka culimmadu waxa weeye hadduu ruuxu salaad ku jiro salaada lexdeeda uu aqriyo miyuu sujuudaya mise ma sujuudayo kolley masaladana horeynu u soo maray xaafid bnu xajarna halkaa wuxuu horreysiiyey xadiidka durqudisiya riwaayaadkiisii riwaayaroo kooban oo dee ka baxsan kutubtan imika usuusha ah uun mooyaane waa aqriyi jiray mooye rasuulka ilaahay ma sujuudi jirayoo miyuu sujuuday wax imika lafdiga riwaayada la socday may jirin allahuma laakiin meel bay kuba soo aroortay oo halkaa hore dee masarkeediiya uba sheegay oo ah inuu sujuuday oo ibnu cabaas xadiiduu leeyahay taas baaba ahaydba bal muhimku suuraddan waxay kaba mid tahay sujuudeedu meelaha culimmadu ay kuba ijmaacsan yihiin khilaafkoodu daakhila salaat khilaafkoodu haba jira taas oo dee waxa weeyaan mala sujuudaya mise lama sujuudayo taasi waa kalaam kale ee laakiin waa meel sujuudeed suuraddanna rasuulka ilaahi subaxa jimcuhu aqrihi jiray waana tii aan soo marnay bal munaasabadan labadan suuradood ay u leeyihiin maalinta jumcada iyo aqrinta rasuulka ilaahay aqriyayay wixii kuba tacalluqsanaa sharaxu aynoo horreeyey baabu sajdati sood suuradda sood sujuuddeedii ayuu baabkeedii yahay xadaثna سulayman بn xrbi وabu النucmani qala xadaثna xamaad can أyuba can cikrimata can ibni cabaasi radi allahu canهuma sanadku dhammaantooda waynu soo wada aragnay abu nucmaanna waa dee caarim ninkii loo yaqaanay maxamed ibn اlfadl cikrima ibnu cabaas kaba warinayo wuxuu uhi ibnu cabaas sood manaa suuradaasaad waa sujuudeedu dee suuradda o dhama waa suuraddaa sujuudda kuba sugan laysa ma ahaanin min cazaa'imi sujuudi sujuudda meelaheeda ad adag la adkeeyey taas iyadu maaha oo dee waxyaalaha meelaha la adkeeyey waxaa kaba mida meelahay siiqa kuba timi amar la is-amrayo saa suuratu najmi iyo iqra akhirkeeda iyo suuradaha amarku uu kuba yimi baaba casaa'imtii kaba midno ama waxyaalihii adkaaye manaa suuraddan marka la eego sujuudda kuba sugan nebi towbadii bay ahayd ilaahay subxaana wa tacaala waa ka tooba aqbalayo waa kaa shukri iyo taasba iyo bal uba sujuuday ama bal lafdiga kuba yimida fakhara raakican wa anaab rukuuc baaba kuba timi oo inuu rukuuc uba dhacay baa lafdigu kuba yimid barhkood ay halkaa kaba qaateen oo ay halkaa kaba qaateen rukuucdu sujuuddii miyay ka naa'ib noqon kartaayo ruuxii musalliga ahaa ee ama bal matalan hadduu rukuucown markaas miyay u noqonaysaa ama isagoon musalliba ahayn miyay u noqonaysaayoo kale ibnu mascuud iyana ay kaba soo naqliyeen iyada halkan barhkood ay yidhaaheen waa suuraddan ibnu mascuudna sujuudda tilaawada guud ahaanba qowl sidaasa waa laga soo naqliyo inay rukuucdu ka bedel noqon karta sujuuddii ee bal wuxuu leeyahay maaha meelaha ay adag tahay sujuudda la sujuudaa ay adag tahay ma aha sababtuna waxa weeye waa nebi ambiyadii kaba mida waa nebi daa-uud oo dee shukri ahaan tan ulaba yimi bal taas bay ahayd iyo towba ahaanoo waa towba nebi bay ahayd ee meelihii laynagu adkeeye layna farey layidhi sujuuda ka mid maha taas buu ibnu cabaas baa leh laakiin muxuu yidhi haddana waqad ra'aytu waan arkay annabiya nebigaan arkay sala allahu calayhi wasalam yasudu xaal uu sujuudayo fiiha waa suuradda haddana iyadoo taas ay tahay oo casaa'ibtii sujuudda aanay kaba mid ahayn ayaan arkay rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo sujuudaya taas baan arkay xadiid inoo dambeeyo oo bal isaga markaa xadiidkiisan un bal ah ayaa waxaa kuba yimi in ibnu cabaas inuu yidhi isagoo sujuudaya meesha laga qaadanaya in la sujuudaya kaba dhigaya in sheegaya nebiyukum miman umira an yaqtadiya bihim oo dee ilaahay baa subxaanah wa tacaala wa min duriyati daawuud oo sulaymaane rasul badan markuu tiriyey baa ilahay hi fabihudaahum iqtadi dariiqoodii hanuunkoodii kuba dayo markaasuu leeyahay daa-uudna kuwaa la amray rasuulka ilaahay inuu kuba daydo hanuunkoodii iyo dariiqoodii uu kuba dayda buu kaba midyoodsan baaba rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh uba sujuuday waa hadal ibnu cabaas oo kale bal matalan taas ah oo markaas laakiin wuxuu leeyahay haddana lafdigu iyo siiqadu siduu u yimi waa towba nebiyo maaha casaa'imtiya laakiin rasuulka ilaahay wuu sujuuday waana sandee aimadu ay iskuba khilaafsan yihiin oo sandee shaaficiyadiiyo aanay uguba soo darin suuraddan saad aayaddeedaasi inay maxal ama amaakintii sujuudda ay taho waayo iyagu afar iyo toban bay tiriyaan saddexda mufasal way tiriyaan labada sujuudood ee xaj ku jirana talabaadna ta hore way wada tiriyaan guud ahaan culimmadu talabaadna way tiriyaan marka hadday tan tiriyaan shan iyo toban bay noqonaysaaba inta iyaga tiradoodu tan marka aanay tirinba iyaga afar iyo toban inta ay tiriyaan noqonaysaa qolooyinka mufasal gooya tanna aan tirinna ee bal waxa weeyaan suuratu xajna teeda dambe gooyana tobanbaa usoo baxaya oo kale dee qolooyinka saad kuba dara koob iyo toban bay noqon waa sanbay ikhtilaafyadoodu waa meelaha la tirinayo suuradaha mucayankaan weeye inaha kale waa waxay iskuba waafaqsan yihiin bal haddaba saas buu ibnu cabaas yidhi oo markaa ruuxu hadduu sujuudo kol haddii rasuulka ilaahayba sujuuday wuxuu leeyahay ma adkee kollayna dee inay wada sunno tahayna way inoo dambaysaaye laakiin shay jaa-isa weeyo rasuulka ilaahay kol hadduu sujuuday waa lagaga dayanaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh baabu sajdati najmi markii dhoweyd baaban imaka kaba soo baxnay tan waxa weeyaan sujuuddii bal najmi sujuuddeedii oo suuraddan dee in la sujuudayo waa tan imaka marka dhoweydba iyadaan soo marray laakiin xadiidkii ibnu mascuudna waa inoo soo celinayaa xadiid kaleo ibnu cabaasna uu ishaaraya oo marka dambe isagoo mawsuula uu keeni doono bal markaa taasba wey oo wuxuu hi qaalahu ibnu cabaasin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu caleyh wasalam oo in dee sujuurada najm ay makaan sujuudeedeetoo la sujuudayo ibnu cabaas baa yidhi isagoo rasuulka ilaahay kaba warinaya salawaat ullaahi wasalaamu calayh xadiidka ibnu cabaasna waa inoo soo socdaa daahirkiisuna maalintan ibnu mascuud kaba warramaya ibnu cabaas markaa dee haba yaraada ama yaanu jirinba eh ee dee maraasiishii saxaabadun baabay noqon eh bal waxa weeyaan ayaa daahirkiisu yahay oo inay maka arrintu ahayd deeta uu inoo soo wado waan u keeni doonaa baabka kan ku xiga uun isagoo mawsuula ayuu inoo keeni doonaa baabka kan ku xiga uun wuxuu yihi markaa musanifku xadaanaa xafs bnu cumara qaala xadaanaa shucbatu can abi isxaaqa can ilaswadi can cabdillaahi radia allahu canh abi isxaaq iyo aswad iyo cabdullaahi waa tii marka dhoweyd baa inooguba sugnayd waa xadiidkii imaka baabku inoogu bilaabmay ama kitaabkii sujuudi lqur'aan inoogu bilaabmay ana nabiya sala allahu calayh wasalam qara'a wuxuu aqriyay suurata najmi fasajada biha halkii fiiha biha ba'danna waa darfiya un waa isla macne wuxuu sujuuday markaa taas wey oo uu sujuuday famaa baqiya ma hadhin axadun axad min alqowmi qowmkii kaba mida dadkii maqlayay qiraa'adiisaase halkii joogay dhammaanba iyagoo dad gaalihiina ay joogeen waa ilaa sajada inuu sujuuday un mooye cidi kamay hadhinoo ruux kastaaba waa sujuuday fa akhada wuu qaaday oo rajulu nin min alqowmi dadkii meesha joogay kaba mid aha kafan kaf min xason aw turaabin quruur xamo ciida farafacahu ilaa weji wejigiisiibuu sare ugu qaaday oo isagu muu sujuudinaya wejigiibuu balkaa ciddii unbuu saaray wa qaala wuxuu uhi yakfiinii haadaa intan baa igu filan faqad ra'aytu waan arkay bacdu intaa dabadeed qutila iyadoo la dilay kaafiran xaalu yahay isagoo gaalo ah macnaa ruuxii dee sujuud marka ay noqoto hadduu wax fuushan yahay oo kaleu qur-aan aqriyayo ama socoduu qur-aanba kuba aqriyayo oo kale oo dee uu ku kaaftoomo ishaaro waaba sax ee hadduu iskaba fadhiyay oo kale intuu wax soo qaado uu soo kor yeelo wixii inuu wejiga saaro ama gidaarkii ka horreeyey u wejiga sa u saaro oo kale dee sujuuddii ma noqonayso habkii sujuudeed ma aha bal markaa kana san buu sameeyo sare u soo qaaday un ciiddii oo intana iguba filan dee kollayna marka horeba muslim muu ahayn muu islaamin haddaan umayat ibnu khalaf laba yidhaaho magacyo kalena waa laynoo soo naqliyey laakiin weliid ibnulmuqiire dee isaga gaalnimo laguma dilino siiisu u dhinto kolley isaga ma noqonayso barhkoodba haba yidhaaheene bal markaa isagii waxaa u noqday lama waafajin markaas ilaahay hanuunkan iyo islaamka yimi mu waafajina waa kaa gaalnimaaba lagu dilay bal markaa maxaa iyada inoogu sugan najmi suuratu najmi rasuulka ilahi waa kaa sujuuday salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa lala sujuudaynaa baabu sujuudi lmuslimiina maca almushrikiina walmushriku najasun laysa lahu wudu baabu bayaani sujuudi lmuslimiina bal muslimiinta sujuudoodii maca almushrikiin dee waa xaalo mar dhacday ee wax takaruraya maaho gaaladii dee uun inay waxa weeyaan iyagoon isiisay iyo waxyaala u joodin dad muslimiin oo la sujuudaya inay iskala sujuudaan taas maahe waa bal waa qacadaa hore ee ibnu mascuud bay inooga soo warramay tii buu imika tarjamadan uba dhigtay muslimiinta sujuud laakiin qarad kalena waa leeyahay sheekhoon arki doono maca almushrikiina marka muxuu yihi walmushriku najasun ruuxa mushrigii nijaasba weeye oda inama almushrikuuna najasun waata ilaaha yidhi laysa lahu wuduun oo weyse dee uba sugnaatay ma jirto isagu weysana kama ansaxayso dee mana weyse qabin waana tan imika halkan aynoogaba timi inay sujuudeen oo bal matalan taas oo kale ay sujuudeen oo dee mushrikiina markaa weyse la-aan bal taasi iyadu waa mid hadalkan uu raaciyo wuxuu uhi wakaana bnu cumara ina cumar wuxuu ah radia allahu canhuma yasudu mid sujuuda calaa wuduu'in waa sida ii taalla matiga ee laakiin ruwaadda intoodii badnayd makamatigi iyo sharaxayga isku mid maaha lafdigoodu wuxuu ahaa calaa gayri wuduu'in ee asiili baa riwaayadan matniga la madbaceeyeen fatxulbaari tuu dhigtayna isagu maaha uu soo dhiganayabe sheekhadiisii uu markaa abudar iyo riwaayadiisiina maahae waxay tahay calaa wuduu'in oo hayradii la xadfiya laakiin maxaan ku soconaynaa iyadoo ay hayr inoo sugan tahay halkan oo laba yidhaaho wa kaana bnu cumara cabdullaahi bnu cumar wuxuu ah radia allahu canhuma yasudu mid sujuuda calaa gayri wuduu'in weyse la-aan macnaa ibnu cumar isagoo weyse qabin hadduu qur-aankiiba aqriyo ma sugayn inta uu soo weysaysanayo sujuuddiina iskamuu daynahayn ee waaba in waxa weeye uu iska sujuudaya isagoon weyse qabin ayuu sujuudaya ibnu abi shayba iyada halkan wuxuu sheekhuna raximah llahu tacaala kaba soo naqlinayaa inuu ibnu cumar isagoo safar ah raaxiladiisa ka dhaadhaco oo kaadi u dhaadhaco isagoo soo kaajay oon soo weysaysan buu raaxiladiisii iska fuulayay qur-aan buu aqriyayay meel sujuud ay ku sugantahay marka uu soo gaadho ayuu halkaa raaxiladiisaa korkeed buu iskaga sujuudaya ishaaraba haba noqoto anaanu weysaysan bal taasba weeye waa riwaayo ibnu abi shayba wariye waana tan baan leenahay calaa kayri wuduu'in markaan idhaahno waa macnaha inoo soo baxaya bayhaqi baa isagu isnaad saxiixa naafic kaba wariye naaficna ibnu cumar inuu yidhi laa tas laa yasjudu rajulu ilaa wahuwa daahir ninku ma sujuudayo isagoo daahira uun mooye yaanu sujuudin ma sujuudayo ficilkiisna waa kan markaasay kuba jamciyeen bal haddii ibnu cumar taa kale ay noogaba sugnaato waa iyadoo daahirnimadan uga jeeda addahaarata alkubra oo dee janaabo iyo waxyaalahaas ama haween inaana xayd lahayn oo kale iyo taas ay noqoto inu dahaaradii yarayd aanu uba jeedin ama se laba idhaaho markan uusan kuma sujuuday waa xaalo daruuro marka ay tahe wixii aanay u dhib yarayn marka kalena waa dee xaalo ikhtiyaar ay tahe wuxuu u sahlan yahay waba kaale yaan iyadoo daahir laye uun mooyaane laguma sujuud markaa la sujuudin bal meesha markaa maxaa taala bukhaari baabu sujuudi lmuslimiina maca almushrikiina aharkan ibnu cumarna waa soo arooriyey waxaaba daahirkii lagama fahmi karaa ficilkan ibnu cumar ee aharku soo arooriyey iyo arinta tarjamada uu dhigtay inuu isagu bal maalan halkan ishaarayo ama uu ku tegayuu dooranayaba sujuudan tilaawadu ee salaad ma aha waa sujuuddaa keliya ruuxu haddaanu weyse qabin inuu iska sujuudi karo hadduu qur-aankii aqriyo bal taasba weeye marka aharka ibnu cumarna waa taa labada soo maray xaggan kalena jaanibkan kale sujuud lmuslimiina maca ama almushrikiina maca almuslimiinna dee jaanib kaba xujaysanay wey kol haddii bal iyagii ay sujuudeen waysana aanay kaba ansaxahayn wax kalena aanay jirin marka waa inay sujuudu noqonayso oo kale ee dee ta imanaysaa waxa weeyaan in laba idhaa sujuudoodani cibaado may ahayn dad waxaan rumaysanna ma aha marka arrintoodan wax lagama soo qaadayo ee jaanib kale iyadna imanayo dadku way badnaayeen muslimiintii joogtay oo kale qur-aanna waa la aqriyay dee dhammaantoodna way adagtahay in la yidhaaho way wada wayse qabeen oo dadkaas oo dhammi markii rasuulka ilaahina salawaatullaahi wasalaamu caleyh uu sujuudayna waa kuwan dhammaan laba wada sujuudo xagga marka la eego jaanibkaas ah dadka intaa leegaya meesha isugu yimeen bal muslimiintii ahaa ee rasuulkii ilaahayna wada raacay in laba idilaa waa la wada weyse qabay oo kale taasi kolkol markaani waqti salaadeed oo salaad la tukanayo aanay ahayn iskaba yar fog way iskaba fogaanaysaayo xagga kale kaba dhowaanaysaayo jaanibkaas baaba adigu arrintiisu ay tahay inuu isagoo xaggan kaba xujaysanayo kaba daliishanayo bal taasba weeye bal calaa kulli xaalin ibnu cumar hadday tani kaba dhacday sheekhu raximahu llahu tacaala sharaxana uu kuba soo naqlinayaaye cid ibnu cumar kuba waafaqday oo ah in iyadoonu ruuxu weyse qabin iska sujuudi karo markuu qur-aan aqriyey khaasatan ma jeegno dee dadkan mutaakhiriinta ah iyo kuwa iyaga qowlkoodu kaa ahaa ee salafkii marka la eego wuxuu leeyahay shacbi baa jira oo ibnu abi shayba isagana sanad saxiixa kaba soo saaray isagoo weyse qabin inuu iskaba sujuudi jiray waxaan u raaciyey inuu ibnu abi shayba un abu cabdiraxmaan isulami ninkaa dee muddada dheere sanadaha badan dadka qur-aanka barayay cali iyo cuhmaan iyana qur-aanka kaba qaatay taabicigaa weyn cabdullaahi bnu xabiib isagoo le sanad xasana weeye inuu wuxuu leeyahy isagana anahu kaana yaqra'u sajdata uma yusalimu wahuwa calaa kayri wudu ilaa kayri qibla wahuwa yamshi yuumiu imaan waa cibaaro meeshaa taalla unoo sujuuddu aqriyaye waa salaamo naqsanaya isagoon weyse qabin oo jihadii qiblada meel aan ahayn uba jeedo macnaa ka soo qaad oo wuu socdaa magaaladiisiibuu iskaba joogaa kuufa waana ninkaas sanadaha badan dadka qur-aanka udhigayo kolkolba isagoo dariiqa maraya qur-aankii loo bandhigaya ama dad ay kuwa duul aqriyayeen ama isagiibaaba aqriyayay socodka uu socdo haddii aayad sujuudood meeshii ay soo marto waa iska soconayay isagoon qiblo u jeedsan isagoo ishaaraya uun salaamtana waa isagoo dee marka uu dee sujuuddiisii dhammaysto ayuu dee si bacda salafba ay yeeli jireen salafkuna halkaa iskumay wada waafaqsanayn kuwa salaamo naqsi la yimaad iyo kuwa aan la iman labaduba way jiraan waqtigii khaasatan taabiciintiina waan helaynaa kutubta dee aaaartaa sooba dhigtee ayuu salama naqsanayay kole sharax aakhirka mahaamishkay kuba sugan tahay nusqooyinkii laga soo madbaceeyey kitaabka inay laba saase amiriye makhduudaba ayo mid makhduuday ay saa kuba suganta waxaa laga yaabaa bay leeyihin inay meeshan yusalimu bedelkeeda umaya sida ay tahay laakiin maaha kolley samatiga sharaxa taalla ayaa sawaaba waayo waxa kuba sugan walow aan intii meelood ee uu kusoo yar celiyey ibnu abi shayba qisadan ama abu cabdiraxmaan isulami midna aan horta laba meelood oo laba raqam oo kala horeeya leh aanay ku sugnayn inuu weyse la-aan ku sujuudayey ta hore waxaa ama mid kuma sugnayd anahu kaana yaqra'u sajdata wahuwa calaa kayri lqibla wahuwa yamshi fa yumiu biraasi uma yusalim oo uu aqriyayo qur-aankii sujuud buu aqriyaa isagoon qibladii u jeedin iska soconaya intuu madaxiisa saa u ishaaro ayuu markaa uu dhammaysta dee sujuuddiisiibuu salaamo naqsi laba imanaya waa mid ta kalena isagoo caddaa ibnu saa'ib baa lahaa waxaanu ku dul aqriyaynaa abuu cabdiraxmaan annagoo soconna qur-aankii baa lagu dul aqriyaya waa ninkaa xaafidka qur-aankii laga baranayo markaasa hadduu sujuud soo maro intuu allahu akbar yidhaaho oo uu ishaaro ayuu haddana salaamo naqsanayay waxaanu sheegay ibnu mascuud inuu saa samayn jiray waa saa ibnu mascuud baa saa samayn jiray buul kolley labada meeloodeen arkay kumay sugnayn annahu kaana calaa kayri wuduu ee bal waxaan leenahay ibnu cumar iyo shacbi oo kale dee waa arrinkaa kaba sugan walow ibnu cumar labada aharee kala duwani ay jiraan se jamaahiir alculamaa maxay kuba tegeen in meeshii ay dahaaro loo baahan yahay haddii uu ruuxu iska fadhiyana qibladii inuu u jeestaa ay meeshii imanayso laakiin haddii uu waxfuushan yahay oo kale dee waatan salaada sunnayaasha aba geesii la doono loo tukadee loo socdoo bar taas bay noqon khaasatan safarkii dee haddii bal maalan si bacdigood ay markaa aan safar kaba lahayn laakiin kol haddii wax la fuushan yahay hadduu sunno tukada ay barhkood yeeli jireen culimmadiina de haddii taa laba yidhaahana ba'si kuma sugnee bal muhimku jamaahir alculamaa tay qabaan waa in weysadii ay halkan loo baahan yahay qibladiina loo jeedsanayo wejigii dhulka la dhigayo haddii de laakiin uu ama wax fuushan yahay ama saas oo kale uu socdo oo kale iyo ishaaradu markaas bay imanayo jiha aan qibladiiba ahayn dee haddii bal weyse la-aanna ciddaad bal hadalkan ibnu cumarna waan haynaa in markan calaa wuduu inta waan ka tegayna calaa hayri wuduu shacbi oo kalena qowlkiisu uu jiraa ama kolley abuu cabdiraxmaan waxaa laga yaabaa inaana dee taasi cibaaraadkiisu marka dib loo laabmo cibaaradu bitaxdiid kumay sugnayne baabu man qara'a sajdata walam yasud baabu bayaani man buu baabkiisii caddayntii ee qara'a qriya sajdata aayaddii sujuuda walam yasud aan sujuudin halkan sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu meeshii uu ishaarayaa oo halkan uu soo dhigtay sujuuddu inaanay waajib ahayn ee dee ay ruuxii inuu ka taga maaha way aad bay u mudan tahay laakiin waajib ma aha bal taasba weeye oo waxa weeye haddii dee ruuxu intuu sujuuddii aqriya uu kaba tago inaanay dee iska bannaantay walow dee wax fadli dhaafay ajri dhaafay bal xadiid baa wuxuu kuba yimi dee ay tahayna kolley muhim ay u baraarugaanba in ibnu aadamku hadduu ama shukri dee muslimka qur-aan aqriyaya qur-aanka intuu aqriyo uu sujuudo shaydaanka ka fogaanaya isagoo ooyaya dee tuu odhanaya yaa weylahu umira bisujuud markaasoo dee markaasuu fasajad falahu ljanna isaga sujuud baa la amrayoo markaa waa kaa sujuudo jannuu leeyahay anigana sujuud baa lay amroo waan diidayo markaasa ana naar baan leeyaho dee tan buu ka xumaanaya dhibaysa amarkii bal maalan isagu kani fuliyey iyo isagoo waxa weeye waxaa lagu cadaa lagu lacnadayba ay ahayd in sujuud uu diidayba ay ahayd ya xusuusiyun waayo hadalkaal ay la dheeraadeen xadaثna msdd qala xadaثna cabdاlwariث qala xadaثna ayub can cikrimata can ibni cabasi radi allahu canهuma ana الnabiya slى اllahu عalيه waslm sajada bالnajmi suuraة najmi buu sujuuday intuu aqriyey wasajada macahu lmuslimuuna wاlmushrikuuna wاljinu wاlins dhammaan waa lala sujuuday buu leeyay kolley aljinna bal insigii la garaye dee waxaa dhici kartaba inuu rasuulka ilaahay kaba maqlay mushaafe ahaa ama waasidaba kaba maqlay wakhtigaa qisadaa uma joogin oo aad buu uba yaraa ama maba dhalanba weeye taas waayo waa umuuro haddaan tawqiif jirin aan cidi ogaan karin oo dee isagii ma ogaan karo lamana odhanayo waaba intaasoo uu arkayay oo loo kashfiyey oo karaamo ay tahay waayo mabuu joogin baan leenahay waqtigaasoo qisada umuu joogin laakiin rasuulka ilaahi wuu sujuuday dadkiina way la sujuudeen ibnu mascuudna ciddii uu kaba soo reebay waataan soo aragnay baabu man qara'a sajdata walam yasud bal ciddii sujuud aqriday ee aan sujuudin haddana oo dee arrintu ay tahay inaanay waajib ahayn kolley baab kalena waa u dhigan doonaaye taas buu baabkeediya xadaثna سlayman بn daud aburabic qala xadaثna ismaaciil bn jacfari qala ahbarana yزiid bn khusayfata can ibni qusaydi can caطاء bni yasaari anahu ahbarahu anahu saأla zayd bna haabitin sanadka waxaan filaya inaan soo wada marnay laakiin laba nin baa israacay yaziid ibnu khusayfata iyo yaziid ibnu qusayd bal labadoodaba yaziidaa la ydhaa labadoodaba magacaabbahood cabdilaahiyo weeye oo ka horena waa yaziid ibnu cabdilaahi ibni khusayfato awowgii baa loo teeriyey ka labaadna waa yaziid ibnu cabdilaahi ibni qusaydin oo isna awowgii baa loo teeriyey labaduba bal markaa waana laba nin aada isugu dhowo ibnu khusayfana ama yaziid ibnu cabdillahi ibnu khusayfana waa taabiciinta dadkii ugu dambeeyey weeye ibnu qusayd ama yaziid ibnu cabdillahi ibnu qusaydna waa qoladii in yarun kaba horeysay saa zuhri iyo qataade iyo dabaqadoodii ama qolada afraad ee bal waa laba ninoo kutubta lixdaa dhammaantoodba dee waa hiqaade kuwa wada sugan bal labada saxiix ama dee waxa weeyaan waxaa soo raaca yaziid ibnu cabdillahi ibnu shakhiir oo kaba weyn wax dee magacan intan ay kuba kulmayaan yaziid ibnu cabdilaahiga isagu waa taabici aabihiina waa saxaabi waana dabaqada hore ee taabiciinta ama qolooyinkaa labaad iyo yaziid ibnu cabdillaahi ibnu usamat ibn ilhaadayn hore usoo maray kolkood ibnu usaamana uba yimaado isna awowgii loo tiiriyo oo ibnu khusayfa ay isla dabaqa yihiin ama taabiciinta raggii ugu dambeeyey waa waxaa yaziid ibnu cabdilaahi cid la yidhaaho labada saxiix khaasatan dhammaantoodna kuwa kale way la wadaagsadaan ee laakiin midharh kala soo raaci kara sunanta qaarkood soo raaci kara bal wuxuu yihi haddaba cada ibnu yasaar anahu ahbarahu ibnu qusayd buu u waramay oo wuxuu ugu waramay anahu sa'ala inuu weydiiyey zayd bna thaabitin zayd ibnu thaabit radia allahu canhu zayd ibnu thaabit ayuu wax weydiiyey fazacama wuxuu sheegay markaa zayd oo uu ku waramay wixii uu weydiiyey halkan inooguma sugna oo waa la u go-aye waxaana dee dhici karta in markaa daahirka lagaba fahmo oo waxaan uu weydiinayay kol haddii jawaabta ay noqotay annahu qara'a cala nabiyi wanajm falam yasud fiiha inay sujuud tilaawo ay ahayd uu weydiinayo waa daahirka sida lagaba fahmayo laakiin kollay taas mu ahayn wuxuu weydiinayayoo muslim baa isagu dhammeeyey wixii uu weydiiyey iyo intan dambe imika sheekhu inoo dhigtayba oo markaa wuxuu weydiiyey ibnucada ibnu yasaar zayd buu weydiinayaa can ilqiraa'ati maca alimaam iyadoo imaamku tukinayo qur-aan bal in la aqriyo imaamkii baa ku tukinaya qur-aan inaad aqrido markaasaa zayd isagu wuxuu ihi laa qiraa'ata maca alimaam imaamka maciisa inna lamaba aqriayo markaasuu raaciyeyna wazacama anahu qara'a suuradan intanuu raaciyey kollay bukhaari intan wuxuu gaba tegay waa in mawquufa horta jaanib kalena bukhaari dee masaladan zayd kuma waafaqsano sii saxaabo kalena qowlkooda uu ahaa xadiidkeedna aynu soo maray oo dee in faatixadoo kale ay laga maarmaan u tahay ruuxii maamuumkaana inuu aqriyo inkastaba imaam ha tukinayo oo kale isaguna jusdhan buu leeyo jaanibkaasna uu dee waxa weeyaan kagaba hadlo oo ah khaasatan faatixada in la aqriyayo dee taasna qowlkeedu waaye waa inu asbaabaha uu xadfay ee markaa arrinkan uu weydiinayay taa kalay ahayd tanna waa wuxuu raaciyey laftiga zacamana inta badan waxa laga shakisan yaha loo isticmaalaaye dee horena waynu u soo aragnaye laakiin wax la hubana waa loo isticmaalaa halkaniba ay kaba mid tahay oo macnaa fazacamadan imaka halkan macnaa akhbara weeye wuxuu igu warramay annahu zayd qara'a inuu aqriyay cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam wanajmi suuraddaa wanajmi inuu korkiisa kuba aqriyey falam yasud ma sujuudin oo rasuulka ilaahay fiiha suuraddan markii uu aqriyey rasuulka ilaahay muu sujuudin waanu dhegaysanayey isagaa ku dul aqriyey zaydna bal markaas muu sujuudin rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh halkan dee qolooyin kale mufasalba oo suuratu najmi ka mid tahay sujuudi kuma sugno waaba waxay xujaysan karaan ama halkane laakiin taa daliil uguma sugno waa ti aynu halkii horeba kusoo maray xadiidkii ibnu cabaas iyo xadiidkaas markaa ibnu mascuud baan kuba soo maray ee waxaun uu rasuulka ilaahay sujuudda ugaba tegay waxaaba dhici karta markaas inaanu dee waxa weeyaan si inuu caddaynayo dee inay sunno tahay oo inay waajibba ahayn waana kolley ixtimaalka shaaficiya ay xoog yeelaanba waqtigaa dee inuu gaba tegay dee inaanu weyse qabin waa ixtimaal iyaduna oo rasuulka ilaahi inaanu aqrin ixtimaal kastoo dee waa inoo soo socotaa kalaamkeedna iminka rasuulka ilaahay mustamic buu ahaa wuu dhegaysanayey qaarigii wuxuu ahaa zayd oo kale isagii dee rasuulka ilaahay buu dhowrayo ma sujuudin oo kale markaa waanay bacdigoodna waata idhaahaa ruuxan qaariga ah ayaa imaamkii ruuxan mustamica u ahoo waayna inoo dambaysaaye marka haddii uu isagu sujuudu isagii kuba raacaya haddii isagiiba sujuudi waayo dee isagaa jaanibkan imaamkiisii ku ahaa imaamnimadu maaha inay isku xidhanayaanoo markuu soo tooso inuu soo toosayo markuu sujuudana laakiin waa tabacu u noqdo xaggii sujuudi bal taasna waaba ixtimaal kale waana inoo soo socotaa taa tarjama ayay inooguba iman doontaaye bal waa umuuraha jiray kaba mid tahay libayaan iljawaas inuugaba tegay marka waana baab kalena waa inoo dambeeya biidn illaahi tacaala xadaثna aadam bnu abi iyaasin qaala xadaثna bnu abi diibin qaala xadaثna yaziid bnu cabdillaahi bni qusaydin can caطaa bni yasaarin can zayd bni haabitin qaala anahu qaal waa xadiidkii unoo dariiq labaad uu u soo arooriyey haddaa qolooyinkeena fatxulbaari haystaa ila midtiina aniga waxaa ii taalla xadaثna aadamu can abi iyaasin saasaa ii taalla dee horena ninkan waynu naqaano inuu soo barano waa sheekha bukhaariyo waa aadam ibnu abi iyaas laftigan can ayaa taxriifa waxaa asalku maxaa ibni buu ahaa ibnidiibaa can isu bedeshay une dee ibnidna hamsadeedu way dhacaysay halkan badi nuunta halkii badi unbaa dee waxa weyaan cayn noqotay halkii badi nuuntu kolley way jiri lahayd bal waxaan leenahay waa ciddii la midii waa saxan doontaan aadam ibnu abi iyaas weeye ee maaha aadam can abi iyaas maaha arinku yaziid ibnu cabdillahi ibnu qusaydna waa tan marka dhaweyd aan soo hayne markii hore ismaaciil ibnu jacfar baa kaba warinayey maye yaziid ibnu khusayfa imaka halkii ismaaciil ibnu jacfar maye yaziid ibnu khusayfa waxaa galown ibnu abi diibi imaamkaas baa galay sanadkuna labada sheekhee bukhaari mooyaane inta kale oo dhammi waa reer madiina wuxuu yihi can cadaa bni yasaarin can zayd bni haabitin qaala qara'tu cala anabiyi sala allahu calayh wasalam wanajm falam yasjud ma sujuudinoo fiiha bal suuraddaas muu sujuudin rasuulka ilaahay horena waa u sujuudo labada xaalabadee waa wax bannaan weeye way fiican tahay dee bal markaa taase laakiin waa laga tegi karaayo waajib maaha baabu sajdati ida samaa nshaqat suuraddaa iyaduna mufasalkaba mida qolooyinkii lahaa halkan sujuudi kuma sugnaa kollay umuurahana radin ay u tahaye bal sujuuddii la sujuudaya suuraddaas laguma sujuudayay ama xadaثna msلm ومcاad بن فضالة qال أخbarana هiشham عan yaحyى عan أbي سلامةa qال أنahu qaal sanadada waan soo maray xadiidkana dee horeynu usoo maray cishaaigoo kale halkiisii baynu kuba soo maray ama catama xadiidka naftiisaynu kuba soo maray kitaabka halkii dee salaadaha ayaynu kuba soo maray hishaamkuna waa dasawaay yaxyana waa in abi kaثiir wuxuu yihi abu سلامة qaal raأytu waxaan arkay abا هuraيرaةa رadي الله عanه qara isagoo aqriyay ida samaa shaqad fasajada bihaa markaasuu markuu suuradda aqriyay halkii sujuudda uu soo gaadhay ayuu sujuuday salaad dhexdeedna way ahayd iyadoo aburaafic kaba warinaya xadiidkana way noo dambaysaa salaadii ayuu uu tukinaya dadka salaad cishaa-i bay ahayd markuu suuraddaa aqriyey buu sujuuday markii dambe uu kaba baxay faqultu ayaa waxaan ku idhiya abaa hurayrata alam arag tasuud miyaananku arag oonanku arkayn adoo sujuudaya waa nooc inkaar oo kale ama wax buu weydiinayaa macnaa camalkii loo badnaabaaba dee dadku iyagoo khaasatan suuradahana suurado inta badan laba aqriyo ay tahay mala a'imadana sujuuddooda aanay kuma badnayn reer madiinana sax ibnu cumar iyo cumar iyo way sujuudeenoo bal taas abu hurayre iyo reer madiinay wada ahaynoo lama odhanayo camalkii madiina sano isuba raacay maalikiyadu qowlkooda haba noqotee ee bal markaa waa arrinkan buu leeyay waa maxay sujuudan aada sujuudday waqtigan qaala wuxuu ihi markaa low lam ara nabiya sala allahu calayhi wasalam haddaanan arag rasuulkii ilaahay oo sujuud sajada sujuuday lam asud maan sujuudan macnaha rasuulka ilaahay waa salaadna way hedisaa halkaa hore baan kuba soo marray ama riwaayad uu shaarixu soo naqliye kuba sugnayd oo haddaanan arag rasuulka ilaahay oo sujuudaya isagoo intuu suuraddan aqriyay weliba salaad tukanaya maan sujuudan rasuulka ilahi baan salawaat ullahi wasalaamu caleyh kuba dayanaya macnaha dee sunnihiisii weeye idasama shaqatna meelihii laba sujuudaya kaaba mitay salaada dhexdeedana ruuxii tukaday dee hadduu aqriyo waa kuba sujuudaya meesha khilaafku waa reer madiina mee waxa weeyaan waa maalikiyadii iyagoo le camalkii reer madiina tan ma ahayne laakiin waa tan dee qolooyinkanba waa reer madiina haddii xataa camalkood gees isu raacana dee waa sunnihii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh sa shaarixuba ka soo naqlinaya ibnu cabdilbar waayo waa isagoo maalikiye ah waayo camal yudaca maca mukhaalafati nabiyi sala allahu caleyh wasalam walkhulafaa'i araashidiina bacda dee camalka la sheegan karaa la odhan karaa waa camalkii madiina muxuu yahay iyadoo rasuulka ilaahay dee sunnihiisi iyo khulafadii sunnahoodii iyo taasi ay kaba duwantahay macnaa camal halkan la ictibaarinaya ma jirto kolley arrintani way socotay madhabkana way ku xoog badnayd markii dambe dee madaahibihii loo tacasubayna kolley way adkaato ibnulcarabi oo isna a'imadii madhabkaas kaba mid ahaa ayaa wuxuu soo naqliyaa kolley tafsiirkiisiya buu kuma soo naqliyaa markuu meelahan dee marayo inuu yidhaaho suuraddan markii uu dee waqti uu imaam ahaa buu lahaa qaadina u ahaa imaamna u ahaa ayaa wuxuu lahaa waan iska ilaalin jiray inaan salaada dhexdeeda ku aqriyo waan iska ilaalin jiray muxuu isaga ilaalinaya dee wuxuu yihi haddii aan aqriyo oon sujuudi waayo sunnii rasuulka ilaahay baan ka tegay haddii waxa weeyaan sujuudada dadkii kama badbaadayo waa maalikiya subaxday waa maqrib cid kalema tarraxayso dee waxaa tiradiinu laba yihin bal sheekh inay dhibaata kama soo gaadho ayaaba dhici karta tacasulkoodii oo la yidhaaho waa kan oo madhabkiibuu khilaafayo low dee taasoo kale oo mar kale qisaan soo naqlinayaan halka gacmaha saruqaadkooda nin sheekhadiisii kala mid ahayo iyagoo uu joogo isaguna isaga soo siyaartay oo markii uu masjidkii ku tukanaya uu gacmii sare u qaaday inay ninkii ciidamada badda haysay oo kale waa andalusna inuu dad amruu yidhi oo ninkan sharqigee waxaan inoolaba yimi inta dishaan badda ku tuuroo kale oo isagina sheekhna waa maqlayaa taasi ay wax kama yimaadeen bal markaa in tan buu leeyahay oo haddii dee aan aan sujuudi aan sujuudana dhibtaasaa imanayso waa kolna biicada dhowritaankooda wixii dee khilaaf iyo khisaam iyo waxaasi kaba imanayaan sunnaba haba ahaatee dee waa in maslaxadii mafsadadii baa la ilaaliyaa mafsado ka weyn hadday kaba rataysaha waad iska daynaysaayo rasuulka ilaahay ba salawaatullaahi wasalaamu caleyh san kitaabulcilmi kuma soo maray inuu kacbada asaaskii nebi ibraahim uu kuba dhisu ku celiyo waa iska daayay isagoo dhowraya quraysh oo ay inay inkiraan baaba dhici kari lahayd isagoo de waa rasuulka ilaah la inkirayne bal isagu taas oo kale haddii dee aan aqriyana markaa wuxuu leeyahy markan keligay tukanayo ayaan aqriyaa si aan u sujuudi karo laakiin markaa kale labada xaalo anoo labadaba ayaan suuraddiiba aan daayay waa hadal uu leeyahay imaamkaasi kolley waa ibnucarabi axkaamtiisa bal waana kolley dhibaatada jirtay kolley isaga dhibaatooyin kalena feri way kaba qabsadeen qoomka oo dee waa nin aada u cilmi badan buu ahaa saddex iyo toban sannadood buu bariga jiray isagii aabihii baa rixla isu soo raaco intay rixladii ku jireenba aabihiina dhintay cilmi badanna waa kula laabmay bilaadeedii aabihiina rixladiibuu kuba dhintay nin caalimo ayuu isaguba ahaa dee bal markaa taasoo kaloo beri bay soo naqlayaan dee aqalkiisii iyagu qaadi buu ahaa malaa dee dhibtuna way jirtay oo nimankii markii dowlado yaryar la noqday gaaladiina ay soo xoogeysatay oo kale magaaladii ishbiiliya ama ximsatay odhan jireen waa ishbiiliya ayaa suurkii loo baahday oo waxna waa la bixin waayo markaasuu ilzaamiyeyna waa qaadiya hargihii adaaxida in la wada keeno hargihii adaaxida dadki de waa qaadiga amarkii waa loo hogaansamo waa la wada keenay haddana niman caamo ahaa unba intay soo urursadaan sheekh aqalkiisiiba boobay oo weerar ku soo qaado bal taaso waa markaas waa rafaadadii adigu kalay jiray iyo dhibahaas tacasub iyo waxyaalo laakiin waa tan oo sujuud bay tahay waa la sujuuday rasuulka ilahina waa sujuudaya baabu man sajada lisujuudi lqaari wuxuu u baabaysan yahay man sajada ciddii sujuuday lisujuudi lqaari waa ruuxan qaarigee sujuuday macnaa isagoo eg uu dhegaysanayey kii aqriyay maaha markaa qaarigii baa sujuuday isagiina waa kanoo waa la sujuudayan qur-aanka isagu muu aqriyayna waa mustamici haddii aanu kii sujuudin muxuu yeelayaa waa suuradan aan lahayn xataa ixtimaalaadkii dee zayd markuu sujuudi waayey inuu rasuulka ilaahi taa u daayayna waaba suurtagal bal tii buu inoo soo dhigto wuxuu yidhi waqaala bnu mascuudin ina mascuud wuxuu yidhi litamiim bni xadlama nin tamiim ibnu xadlam la yidhaaho waa nin abuu salamana kunyadiisu too reer kuufa ah waana nin iqa oo taabiciintii waaweyneyd kaba mid ah bukhaari halkan tacliiqan buu ku leeyahay kitaabkiisa aadabulmufradna riwaayo waa ku leeyahay laakiin wax kale kitaabkao riwaayo ah uu inoo leeyahy ma jirto bal usuusha kale muslim iyo asxaabu sunan ilarbacna riwaayo kuma laha kutubtooda oo guud ahaan waa tacliiqan bukhaari ee imaka halkan aan hayno iyo adabkiisa iyo waxa weeye laakiin aimada kale wax kamay soo saarin laakiin waa nin iqaan leenahay wahuwa gulaamun ibnu mascuud baa ku yidhi ninkan oo nin yar ahaa faqara'a calayhi sajdata macnaa qur-aan buu ku dul aqriyayay ibnu mascuud markaasuu dee aayad sujuudeed baa soo martay faqaala wuxuu ihi ibnu mascuud baa isagiibuu ku odhanaya inmauud isaga waa loo bandhigayo qur-aanka waa cardi qiraa'o oo isaga aqriyaye usjud fa anta imaamunaa fiiha adigu horta sujuud adigaa imaamka iyaga ahoo dee ujeeddadu adaanu tabac kuu nahay bal maalan markaa in haddaad sujuuddo annaguna markaasaanu ku raacaynaayo sujuud taas buu kuba yidhi saasuu yidhi halkan ibnu badaal buu sheekh kaba soo naqlinaya inuu leeyahy culimmadu way kuba ijmacsan yihiin ruuxii qaariga ahaa hadduu sujuudo kii mustamica haddala baan kala qaadaynaa mustamic iyo saamic way noo dambaysaa nin dee isagu aan qur-aankan dhegaysanayn oo aayaddii sujuudda uun maqlay waa gaarkaasi ee waa kii u fadhiyo qur-aankan dhegaysanaya mustamica ahaa bal haddii qaarigii sujuudo kii mustamic ahana waa sujuudayaa bal taasba weeye kol hadduu taas laakiin haddii aanu sujuudin maxaa meesha imanaysa tarjamadii dee inaanu markaa kol haddii kii aqriyayaba aanu sujuudin kana aanu sujuudahayn walow dee uu kaba tegi karo waa tarjamada laakiin macnaheeda iyadayno balbal waxyaalana waa kuwan inoo dambeeyo markaa muxuu yidhi bal markaa waa kaa dee hadalkaas oo wuxuu yidhi adigu sujuud adigaa imaamka iyaga ay maka halkan oo taas markaasu cabdillahi bni mascuud baa taa kuba yidhi waxaana bal iyada xataa lafdi mursalana waaba soo aroortay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh iyadoo ciday qur'aan aqriday rasuulka ilaahiyna uu sugay laakiin xadiidku waa mursal uu sugay bal ruuxa kale inuu sujuudo markuu sujuudi waayey ayuu yihi miyaanay halkan sujuudi kuba sugnayn deetuu yidhi maya way kuba sugantahe laakiin dee adiga waxa weeye in adiga imaamka iyagii ahaayo haddaad sujuuddo waanu sujuudi lahayn oo kaleo bal waa ahar mursale laakiin rijaashiisu ay hiqaa tahay sheekhuna halkan raximah llahu tacala ibnu abi shayba uuba tiiriyeyoo macnuhuna uu yahay rasuulka ilaahayna ma sujuudin kol haddaanu isagii sujuudin oo arrinkuna uu yahay bal waana sida halkan tarjamada ishaaradeede haddaan ruuxii qaarigaaba sujuudinkii mustamicaana wax halkan lagu adkaynayaa ma jirto xdثna مسدد qال xdثna يحيى عن عubayd اللahi qال xdثnii ناaفع عن بن cمر رضي الله عنهma qال أنه qال kاn النبiي نبigu wuxuu slى الله عليه وsلم yqرأ عalayna sوuرaةa ka nagu dul aqriya suurad فيiha سaجdaة sujuudi ay kuba sugan tahay fayسud uu sujuudayey ونسud anaguna waanu sujuudaynay xataa maa yajuud oo markaa rasuulka ilaahay sujuudo isagaana qaarigii ahaa anaguna waanu sujuudaynay xataa maa yajidu ilaanu helinba axadunaa midka anaga naga midi mowdica jabaati meel uu wejigiisa saaro ama meel uu wejigiisa dhiga aanu helin macnuu dee salaad la tukanayo sufuuf loo taaganya may ahayn rasuulka ilaahay baa fadhiyaa qur-aan buu aqriyayaa iyagiina way ku soo urureen dadkiina way badan yihiin meeshiina waxaa dhici karta meel waasaca inaanay ahayn markaa marka ruux kastaana doonay inuu sujuudo ina waa la yswada hor fadhiyaa oo taasoo waa la kala dambeeya saase ayaa waxaa dhacaysa dadka qaarkood inaanay wejigii meel u helin dee ninkii ka horreeyaa kuba dhowba hadduu israa sujuudkii ka horreeyay ayaa kaba sugan bal markaa taasba inaanu u helin ayaaba waxa weeyaan dhacaysay oo meelba waana laftii inoo soo celin doono maxaa la yeelayaa suuradaas oo kale bal iyada baab dambuu inoogu keeni doonaaye waa say dee u sujuudayeen rasuulka ilaahay ay u raacayeen isaga qaariga ahaa marka uu sujuudo dadkiina ay u raacayeen oo ay la sujuudayeen taas baa iyada xadiidka waana tarjamada tuu inooguba dhigtay baabu izdiixaami innaasi dadka iscidhiidhigoodii idaa qara'a alimaamu sajata imaamku hadduu sujuud u aqriyo waaba isagoo meeshiina lagu badan yahay makaankina cidhiidhi yahay bal iscidhiidhigoodii ay iscidhiidhiyayeen farabadnida dadka sujuudaya dadkii oo wada sujuudaya taa daraaddeed ayuu baabkiisiiya waa xadiidkii ibnu cumar imakaan kaba soo baxnay oo dariiq kale ah xadaثna bشhr بن adm qال xadaثna عlي بن msr qال أخbarna عubayd الlahi عن ناaفع عن بن cmر qال أنhu qاal bشhr بن aadam kolay hore umaynaan soo marin xadiidkan oo keliyu ku leeyahy sida imaamkuba halkana mashaarixu ku cadaynayo waa nin reer baqdaad asalkiisa horena reer basro ahaa bal taasba weeye kolay taqriibkiisana wuxuu kaba cabiray inuu dee yahay dadka atbaacu taabiciintii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa saduuqna waa kaba cabiraa bukhaari iyo ibnu maaja ayaa wax ka wariya oo kutubtooda kuba sugan yahay marka weliba waxaa faa'iido kaleu inoo kordhiyayoo nin kaloo bishr ibnu aadam ibnu yaziid laba yidhaaho kuna magac dheera ama loo yaqaanay ibnu binti ashar waa nin asharu samaan la odhanayay baa u awow ahaayoo lahaa waa ninka ashar inantiisii dee inankaa ay dhashay cibaaradu kaasna waa jiraayo isaguna waa dabaqadanun kaa laakiin wuxuu kaba cabiraa saduuqun fiihi lin halkana wuxuu leeyahy labadaba maqaal baa kuba sugan ee laakiin waxaan leenahay kaa hore bukhaari halkan unbuu kaba wariyey xadiidkuna waa xadiid mutaabaca ah waayo waa taa dariiqii hore ee raggii hiqaada ahay kuba sugnaayeen ba aynu soo marno imika aynu kuba soo marnay ninka labaad se bukhaari meel uu kale kagamaba sugnaa bukhaari kumaba sugnaa ee abu daauud iyo tirmidi iyo nasaa-i oo musnadka caliya maha sunanta iyo ibnu maaja baa ninkaa kale riwaayo uu kutubtooda ku leeyahay ninka labaade waa halkan soo dhigtay haddaba maxaa xadiidku waa kii imakaan kaba soo baxnay kaana nabiyu sala allahu caleyh wasalam yaqra'u sajdata wanaxnu cindah fayasudu uu sujuudayey wanasudu macahu anaguna waanu la sujuudaynay fanasdaximu waanu iscidhiidhyaynay xataa maa yajidu axadunaa ilaa ay dhacdo inaanu u helin midka annaga naga midili jabhati wejigiisa mowdican meel yasudu caleyh uu kuba sujuudo weli waxbaa tarjamada inoogaba dambeeya ee waxaa dhacaysa dee muxuu yeelayaa miyuu sugayaa inta uu ka kale kasoo toosayo ee ka horeeyo bal markaa horta dadka ay toosayaan uu meel helayo mise ruuxan ka horeeya abuu wejigiisa ama dhabarkiisa ku sujuuday oo hadduu kaba sarreeyo oo kale iyo bal muxuu yeelayaa taa insha allahu tacaala haddana tarjamo kale ama baab kale ayaa inoo dambeeya baabu man ra'a ana allaha caza wajalla lam yuujib sujuuda baa-u bayaani man ra-a bal wuxuu baabaysan yahay ciddii aragtay ku tagtay weeye ee qabta an allaha ilaahay caza wajal lam yuujib inaanu waajibina sujuuda sujuudan tilaawada ilaahay inaanu waajib kaba dhigin laakiin wax laynoo jideeyey waa wax ajri iyo fadli leh waa sunno ay tahayna inaan ilaalino laakiin ruux hadduu kaba tago dee waajib uu ka tegay ma aha bar taas ciddii kuba tagtay ayuu baabkiisa yahay waqiila licimraan ibni xusaynin baa waxaa lagu yidhi arajulu bal waxaad ka warartaa nin yasmacu maqlaya asajdata sujuudi macnaa aayaddii sujuudda oo la aqriyayuu maqlayaa walam yajlis laha laakiin isagu umuu fadhiisan inuu dhagaysto oo ninku uu maqlay uun uma fadhiisan inuu dhagaysto ruux mustamicana maaha muxuu yeelayaa qaala wuxuu yidhi markaa cimraan baa odhanaya ara-ayta bal waxaad iiga warantaa low qacada laha hadduu u fadhiisto muxuu yeeli lahaa hadduu u fadhiisto muxuu yeeli lahaa waa maxay arrinku yahay kaanahu laa yuujibu caleyh xataa hadduu u fadhiisto uu dhegaysanayo haddii aanu sujuudin dee waajibkamuu teginoo waajibkuma ahayn iska daa isagoo dee aayaddii uun maqlay oon dhegaysanaynbe hadduu u fadhiisto uu dhegaysanayuu qur-aankan dhegaysanayay oo la sujuuddii ay soo marto oonu sujuudin markaasna xaraj korkiisa ma aha dembi korkiisa ma aho iskaba daa dee tan aad sheegaysa ta kalena waxba ugama imanayaan oo waaba maxa uu macnuu yahay kuma dee waajib kuma aha waqaala salmaanu salmaan wuxuu yidhi maa lihaada waa salmaan alfarisi maa lihaada arinkan qadowna umanaa soo kalahinoo kale waa ahar cabdirasaaq iyo ay wasliyeen labadaa musanafna marka la eego waa musanafka ibnu abi shaybe iyo cabdirasaaq musanafkiisa labaduba way madbacaysan yihiin welibana imanka malaa labadiiba si fiican baa loo dabdiyo o loo taxqiijiyey waxa weeyaan waxaa aada iyo aada ugu badan oo waxyaalahan aathaarta ahee saxaabadii iyo taabiciintii atbaacu taabiciintii iyo masaadirta u badan ee lagaba hele aqwaashan iyagoo musnada lagaba helaa waxyaalahaas afcaashooda ha noqota aqwaashoodii waa labada kutubtaas dee kolley bayhaqi iyo kutubtiisa waa laga helaya lakiin waa labada kitaaba uba badan in aathaartana kolley iyaga ayaa soo saaray ibnu abi shaybe kiisa waa la madbaceeyo maxamed ibnu cawaamal sheekh laba yidhaaho ayaa si fiican uba dabdiyey dabacaadkii hore mooyaane laakiin waa dhowr iyo labaatan mujalladee wallow ay afar iyo fahaaris yihiin lix iyo labaatan in musanafka marka la eego cabdirasaaqna dabacaad hore ha jireene imanka daardaar taasiil la yidhaaho ayaa madbacaysay weli kaasi ma soo gelina laakiin dee tobaneeyo waa ka sarreeya se isagana si fiican waa loo dabdiyey sia bal markaa waayo daartaasi kolley dabacaadkeedu aad ba u fiican yihiin taxqiiq fiicanna way kutubta markaas iyo dee aad baa loogaba shaqeeyaaye bal waxaan leenahay markaa aharkan imankaan hayno sheekhu wuxuu u tiirinayaa cabdirasaaq inuu mawsuul kaba dhigay macnuhuna markaa muxuu ahaaba salmaan oo kale kiisa waxa weeye isagoo dad buu soo maray way fadhiyeen iyagu qur-aan baa la aqriyayey aayaddii sujuudda ayay markaa aqriyeenoo way sujuudeen isagii baa lagu yidhi dee isaguu soo maray uun manaa arrinkaa lala soo qaadiya isagu ma sujuudinoo wuxuu uhi laysa lihaada khadowna arrinka dee umaanaan soo kallihinoo manaa ama aad qur-aankaa soo dhegaysatid iyo taa wixii aanu u soconnay aanu u soo kallahnay may ahayn waa ka uu isagu yidhi oo kale cimraan ibnu xuseynna kolley isadana ibnu abi shayba ayuu sheekhu u tiiriyey oo wasliyey bal maalan taas waa hadalkan macnuhuna waxaa labadaba inooguba sugan inaanay sujuuddu waajib ku ahayn ruuxii dhegaysanayay waqaala cuhmaanu radia allahu canhu wuxuu yihi inama sajdatu sujuudu calaa man istamaca ruuxii dhegaysanaya korkiisa tahay oo cuhmaan baa isaguna wuxuu leeyahy sujuuddu waxay korkiisa tahay ruuxa dhagaysanayo tanna waxay ahayd cuhmaan baa isna nin waacidoo dad waaninayo wacdeeyo waa qaasikay kaba cabirayeen buu soo maray ninkiiba aayaad dee aayad sujuudeed kuba sugantayba aqriyayoo si cuhmaanna uu laba sujuudo cuhmaan baa deeta wuxuu ihi sujuuddu waxay saaran tahay ciddii dhegaysanaysay dee ruux maqlay uun meeshiiba iska maraya ama maqlay uun kaas korkiisa maaha oo lamuu sujuudina uu iska socdo dee hawshiisii kale uu iskaba watay markaasaa muxuu yidhi taasna waqaalo zuhriyo zuhri wuxuu yidhi laa yasudu shaksigu ma sujuudaya waa kii mustamic ahaaba ama kii qaari ah labaduba ilaa an yakuuna daahiran inuu deer daahir yahay mooye isaga wayse qaba oo taan lahayd dee ibnu cumar iyo shacbi iyo unbaytee laakiin dadka kale halkan saa ugumay tegin inuu daahir yahay mooye faidaa sajada haddaad sujuudid wa anta walxaal anta fii xadarin meel nagaadiya aad kuba sugan tahay fastaqbilmama socotidoo waad iska fadhidaa fastaqbil ilqiblata qiblada u jeesto markaa sujuud haddaad daahir tahay weeye fain kunta raakiban haddaad wax fuushan tahay aayaddiina aad aqrido sujuudda ama suuradii sujuudda ay kuba sugnayd falaa calayka korkaaga ma ahanin wax darara oo waxa weeyaan inaad dee ammaanta suda xayu kaana wejuka inaad adoo xagga wejiga kolba iyo uba jeeda inaad ishaaro laba timaado ama aad sujuudid wax kaaga imanaya ma jirtee kol haddaad wax fuushan tahay way kuu bannaan tahay jihadii kolba aad u socotay uun inaad ama ishaaro wixii kuu suurtogelaye ishaaro ama sujuud aad walaba timaadid wa kaana sayib ibnu yaziida wuxuu ahaa laa yasudu mid aan sujuudin lisujuudi alqaasi alqaas waa ruuxan waa cidkaa dadka wacdiyaya kaas bay qaas iyo mudakir iyo waqtiyadaa hore lama odhanayano qaasna waxay u yidhahdee inta badan kolkolbu qisooyin iyo waxyaalo ayaaba laba soo qaataa markaa saa ibnu yaziid waa saxaabi yar eh isagu dadka waaninaya akhbaarti adigu waxyaalahaasba sujuudiisa marka ama markuu qiraa'adiisa umuu sujuudi jirin xataa hadduu fadhiyo umuu sujuudi jirin marka waxaa adigu arrintu ay tahay uun sujuudu tilaawa bal horta waajib ma aha ee dee waa la sujuudayaa farqina ruuxii qaariga ahaa iyo kii mustamic ahaa iyo kii saamic ahaana waaba la kala farqin karaayo ruuxu hadduu maqlay uun aayaddii sujuudda dee waxa weeyaan isaga say ugu adag tahay loogu sunnaynayo ruuxii mustamic ahaa taasna looguma sunnaynayo bal markaa taasba weeyo markaa saamic iyo mustamicii la kala qaado qaarigii haddii uu bal maalan aanu sujuudinna dee mustamicina wataa aanu wax soo maray ina dee isagana markay kusii adkaanaysaa sujuuddii markaa uu qaarigii sujuuday inay tahay xدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمية عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمية قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه بل سند ككل قلوين ويسرع راعين إن بركودا إسلام ودرهيريين ee ibnu jurayj wuxuu ihi akhbaranii abu bakr ibna abi mulaykata nin cabdullaahi ibnu cubaydillaahi ibni abi mulayka la yidhaaho oo taabici dhexoo caalimna ahaa in kolley horeynu usoo marmarro kitaabkaynuugu soo aragnay ninkii walaalkii weeyo abu bakr ibnu cubaydillahi ibni abi mulayka la yidhaha kolley isagu waa ina cubaydullaahi iyo de abi mulayku marka dambe waa tirsiintiisa soo gelaya waanan bal markaas kolley kitaabkeennan bukhaariun kuba sugan cabdullaahi walaalkii xaafid maqbuul kaba cabiro dee waa kan oo kitaabkeenna kutubta kale aan riwaayo ku lahayn cuhmaan ibnu cabdiraxmaanna waa isla reeruuna waa reer bani taym waa jiribkii abubakrin iyo jiribkoodii iyo dalxat ibnu cubaydillaahi iyo jiribkoodii waa cuhmaan ibnu cabdiraxmaan ibnu cuhmaan ibnu cubaydillaahi markaa awowgii oo cuhmaan ibnu cubaydillaahi ah ayay walaalo ahaayeen dalxat ibnu cubaydillaahi ayay walaalo ahaayeen waa taabici yar isaguna oo bal ninkaa horeba aad mooddo inuu kaba yaryahay bal taasba weeye haddaba cuhmaan ibnu cabdiraxmaan iyo taymi ba ayuu ka warinayaa nin isaguna ay isla reeriyiin oo rabiicat ibnu cabdillaahi ibnu lhudayr laba yidhaah barhkood leeyihin aragtibaabuu rasuulkii ilaahay u arkay yaridiisii ayaabuu leeyahay laba yidhaaho ibnu xibbaanna hiqaata taabiciinuu kuba soo daro bukhaari iyo abi daa-uudba kutubtooda kuba sugan oo uu imaka weliba taskiinayuu leeyahay wa kaana rabiicatu min khiyaari innaas ninkaasna muxuu waa cama xadara wixii uu xaadiray waa wixii uu wariyu arkay un rabiicatu min cumar bn khadaab oo wuxuu ka warinayaa cuhmaan imaka ibnu cabdiraxmaan rabiico kaba warinayaa wux uu u joogay rabiica cumar ibnu khadaab xaggiisa ugaba joogay oo uu xaadiray waa arrinkan inoo soo socdo maxay ahayd qara'a waa aqriya cumar ibn khadaab yowma aljumucati cala lmimbari mimbarka korkiisa bisuurati naxli suuraddaa suuratu naxli buu aqriyey oo macnaa isagoo khudbaynaya ayuu suuraddii suuratu naxli aqriyay xataa idaa jaaa sajdata markuu aayaddii sujuudda soo gaadhay haddawaa khadiib eeg uu khudbaynaya ayuu nasalay intuu soo dhaadhaco mimbarkii ka soo dhaadhacay ayuu fasa mimbarkoodna dee waa kii rasuulkii ilaahay waa kaa saddexa darajo ahaa ayuu fasajada uu sujuuday wasajada naasu dadkii dee khudbadda dhegaysanaya jumcana weeyaane way la sujuudeen khudbadiisiina taasi may kala goyn xataa idaa kaanat iljumcatu lqaabilatu jumcadii labaad markay noqotay ayuu qara'a bi haddana suuraddii suuratu naxli ayuu aqriyey xataa idaa jaaa sajdata markuu soo gaadhay halkii sujuudda ayuu qaala yidhi cumar dadkiina ay u diyaargaroobeen inay sujuudaanba dee si ay markii hore ku arkeen yaa ayuhanaasu dadow inaa namaru bisujuud anagu sujuudda waan maraynaa macnaa aayaadkeedii qira'an kuba maraynaa fama sajada ruuxii sujuuday faqad asaaba sidii toosnayd buu waafaqay dee sunnihiina waa laba yimi ajrina waa leeyahay waman lam yasud waa halkan maxalushaahidkuna ruuxa aan sujuudinna falaa isma calayhi dembi korkiisa ma ahaanin maalintaas cumar ma soo dhaadhicina khudbadiisii iska watayoo walam yasud cumaru radia allahu canhu cumar masoo dhaadhicina oo ma sujuudin wasaada naaficun waa sanadkii horunbuu mawsuul inoogu yahay naafic wuxuu siyaadiyey can ibni cumara radia allahu canhuma in allaha ilaahay in cumar yidhi lam yafrid sujuuda sujuudde muu farad yeelin oo farad inagagamuu dhigin sujuuda tilaawada ilaa ana shaa'inan doonno mooye dee haddaad doonto waad sujuudaysaa fadlina waad helaysaa haddii aanad sujuudin ajri iyo thawaab ma helaysid laakiin dembi kaaga imanayaa ma jirto oo bal maalan taas ilaahay naguma fardeenin taas buuhi bal xadiid kolley waxaa dee iyada umuuraha inooguma sugan ruuxii khadiibka hadduu qur-aankii inu dee uu leeyahay inuu qur-aan aqriyo waatan aimada qaarkood sida shaaficiyada iyo bal aayadna haba noqotee qur-aankana ay arkaanta khudbadda kuba soo daraanba in haddii aayad sujuudeed soo maro oo dhulkii uba soo dhaadhaco si uu sujuudo hadduu dee aan u makansanayn sida manaabirta balballaadhan ee markaa lagu sujuudi karo mimbarka korkiisa sida kuweynoo kale haddaanay taasi ahayn inaanay khudbadiisii taasi kaba goynayn walo la odhan karo waa ficil cumaruu sameeyey laakiin dee dadkan uu la hadlayo waa saxaabay mucdamkoodu ahaa cidi kumay inkirin laguma qoonsan oo dee wixii wafaaq bay noqonaysaa ay iskuma waafaqeen bay noqonaysaa bal taas weeye arrintii baabku inooguma baabaysnaay oo ah dee sujuuddii inaanay waajib ahayna dee arrinku dee waa meelaha hadalkiisa waata inooguma sugan cidna kumay inkirin dee umuuro kalena waataa ay noo horreeyeen oo man qaraa sajata fi salaati fasajada biha bal laba xadiid baa inoo dambeeya waqtigiina waa yar gaadhay labada xadiidna waa laba xadiidoo imanka aan soo maray uun wax kale maaha ibna cumarna waan soo maray bal waa iska laqbaynaya baa man qaraa sajata fi salaati fasajada biha intuu sujuud aqriyay salaada dhexdeeda markaa sujuuday aayad sujuuday intuu aqriyay isagoo salaad tukanaya ama salaad siriya ha noqotay ama jahri culamada qaarkood baaba dee in yidhaaha taa siriga oo kale kolkol dadkii labsi bay kuma ridaysaa waayo lama socdaan muxuu u sujuuday masaahibuu u sujuuday oo uu isuloobay uun mise waa tan barhkood yidhaha waa jiraane bal dee qiraa'adii iyadoo dee rasuulka ilaahay kollay salaad aan jahri ahayn oo uu sujuudayna waa laba arkayn xadaثna mسdd qal xadaثna mctabir qal samictu abi qal xadaثanii bakr can abi raaficin qal anahu qaal abi raafic baa wuxuu yihi oo isna horeynu intaba usoo wada aragnaybe bakr اlmusani iyo sulaymaan utaymi oo aabbaha ah iye wuxuu yihi salaytu waan tukaday maca abi hurayrata alcatamata salaad ceshaay faqara'a wuxuu aqriyay ida samaa nshaqat fasajada wuu sujuuday faqultu waxaa ihi maa haadih sujuudani maxay tahay oo waa dee inta badan a'imadii isaguna waa waqtiyadii uu kolkol bedeli jiray marwaan iyo uu naa'ibkaba ahaa qolooyinkii dee dadka imaamyada u ahaana inta badan kumay arki jirin tan baa yar keentay su-aashaa horeynu ku soo maray inuu waxa weeyaan dee ninkii horeba weydiiyey iyo dee tan oo kale labadooda abusalam uu kii hor ahaa kanna waa aburaafice qaala wuxuu yihi markaa abu hurayra sajadtu waan sujuuday biha sujuudan khalfa abilqaasimi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilahina salaad dhexdeed bayan falaa azaalu kama suulayo asudu fiiha inaan suuradan markaan aqriyo sujuudo haddaan aqriyo xataa alqaahu ilaa aan ka dhimanayo oon rasuulka ilaahay laba kulmayo xadiidka hore inuu soo maray dee inay suuradani sujuud leedahayna waa taa aan soo ogaanay o man lam yajid mawdican lisujuudi min azixaam waa tarjamo markii dhaweyna ama xadiidkii aynu soo marno buu tarjamada usoo dhigtay bal ruuxa aan helin meel uu kuma sujuudu wejigii dhulka dhigo ama uu dhigo cidhiidhiga daraaddeed macnuu waa maadaa yafcal kaasi muxuu samaynayaa muxuu yeelayaa hadduu meel waayo uu kuma sujuudo xadaثna صدqة qال أخbarna yaحyى can cubayd الlahi can naafici can ibni cmara radي الlah canهuma qaala kana الnabiyu slى الlah عalيه وasلم yaqra-u waa aqriyaya rasuulkii ilaahay asuurat alatii fiiha sajatu suurad sujuudi ay kuma sugan tahay fayasudu wanasudu xataa maa yajidu ilaanu helin axadunaa midka annaga naga midi makaanan meel limowdici jabati laakiin muxuu yeelayaa ibnu cumar inooguma sugno halkan bal waxay samayn jireen oy laba iman jireen taas inooguma sugno ibnu cumar maba sheegin aimaduna kolley khilaaf baa jiro inta badan masaladna maba soo qaadaan ee kolkol waxay soo qaadaan dee haddii jumco oo kale iyo ay tahay dadku ay badan yihiin oo sufuufta inta iskuba dhowaatay ruuxii isagoo hadda jamacii kuba jira uu waayo meel uu kuba sujuudo oo kale cumar ibnu khadaab iyabaa waxaa laga soo naqliyaa inuu ruuxan ka horreeya dhabarkiisa iskagaba sujuudo reer kuufa iyo axmed iyo isxaaq iyana qowlkooda weeye aimo kalena iyagu waxay leeyihin may ha taagnaado ilaa kani soo toosayo uu markaa hagaag u sujuudayo waana sida maalik iyo jumhuur ulculamaa ama qowlkooda uu yahay waa sujuuddii fariidadii weeye dee kol haddii sujuuddii fariidadii khilaafkoodu ka ahaa tadna way imanaysaayo dadkii oo imanka iskuba urursan oo wada fadhiyasan oo kale weliba kaba badan marka la wada sujuudo ruuxii aanu dee meel dib uu dulkana ma hayo waa laga dambeeya horena uma socon karo oo ruuxii ka horreeyey baaba daa'is markaa isku dhowaayeen taasoo kale in laba yidhaaho ruuxanuu dhabarka haddii dee khaasatan nidaamkii sujuudeed yar imanayo yar ay kala sareeyaan iyo in la yidhaha bal horta hakaadiyo hawkaadiyo marka lasoo tooso bal markaa ha weydaarta uun meeshii bal taas labada qowlba dee salaaddii faradka ahayd ayay taa labadaba qowlba culimmadu ay lahaayeen tanna waa ta sooban noqonaysa sheekhuna muu dhigan xadiidka ibnu cumarna inooguma sugna markaa macnuuna waxa weeye khilaafkii ahlucilmiga ama salafkii qowlkoodu labadaa qowl ahaa ayaa meesha inooba imanaya wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam subxaanaka allahuma bixamdik